wasiirka amniga dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmada wallaweyn oo lagu dhisayo iskutashi bulsho munaasabadda dhagaxdhigga isbitaalka ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada wallaweyn bulshada degmada wallaweyn gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo marti sharaf kale mid ka mida odayaasha dhaqanka degmada wallaweyn ayaa ka hadlay baahida caafimaad ee ka jirta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose isbitaalka masaajid lamideeya gaariidda bannaanka jirto may ku codsadaane inta odayaal eh maamul eh taliyayaal eh ciidamo inta roogaan may ku codsadaane in ilaahay deeqta ii siiyi gacantiyo quunyaan baytulaayo kan baytulaayo lamideeya in muslimiintaas liin gargaaro dhiiggaas bannaanka ka dhimidoo hayo unuga dhiigbahay dhimidoo hayo umulla dhiigbahay dhimidoo hayto hamar lakul rooro in daaro korne may ku codsadaane in soo daaraan isbitaalkaas dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali najax ayaa sheegay inay kaalin muhiima ka qaadan doonaan dhismaha isbitaalka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose
annaga waxaa naga go-an ka maamul gobol ahaan sidaan maalin dhoweyd bulshada horteeda ku ballan qaadno isbitaalkan inaan xaqiijino in isxilqaan lagu dhiso taasoo ah amarka madaxweynaha uu soo bixiyey mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed taasoo ah shi ku dhisan oo markaan annaga wada fadhiisannay maamul gobol ahaan maamul degmo ahaan wasiiradii isla qaadanay in shaqadaas aan qaban karno weyn shacabkeeda waa shacab odayaal dhaqan oo fiican leh xildhibaano iyo wasiiro fiican leh diaasbara fiican leh oo ganacsato fiican leh waxaa la rabaa marka intaasoo xoog ah haddii laisku geeyo iyo caqli ah wasiirka amniga dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulqaadir xasan maxamed ayaa ballan qaaday in ka wasaarad ahaan ay qayb ka qaadan doonaan dhismaha isbitaalka degmada wallaweyn reer wallaweyn marka guud ahaan yoo isku duuban iyo maamulsho dowladiyo guud ahaan isbitaalkan ilaahay idin sheegay in hay-adlan sugnay gacantiyo ka dhisadaan wala inka baaqeeyana bulshada guud ahaan shaqaalaha isbitaalka dhisaw ciidanka qiiba ku eey maalintiis kolkay gudoomiyaha jadwal aan soo biya ciidanka insha allahu sidii amniga aan sugaana haddana isbitaalkana dhismishay aan ku qiib qaadada doon isbitaal hoob la dhisaw dhismaha shilehisleyma ee qalaba fade daawi fade dhakhaatiira fade qiibtiis oo qiibta inka wiinayta ee iya qaadada doon wali kale fade ingana lama jaanib inta baaqa ku daro xildhibaanadii tan heer federaal xildhibaan kasta wali lana oo ku codsadaana degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid a degmooyinka qadiimiga ee gobolka shabeellaha hoose laakiin burburkii dowladdii dhexe ee kadib aan helin isbitaal bulshada deegaankuna xilligan waxa ay wajahayaan caafimaad la-aan